magaca ilaahay dowladda puntland ee soomaaliya maxkamada darajada kuwada ciidamada qalabka sida gobolada bari karkaar sanaag iyo hayland oo fadhigoodu dhan yahay waxay u fariisatay dacdad ciqaaba shantii bisha saddexaad laba kun iyo saddex iyo toban oo lid ku haeedaysanayaasha kale ah xali maxamuud cilmi ina mako xali saaiitoban jira cabdirasaaq axmed sheekh axmed ina duniyo isaaq sideed iyo toban jira aadan maxamed nuur ina isniina aadan sagaal iyo toban jira oo lagu soo eediyey dhammaantood xeer lambartuu qodobkiisa labaada xeer lambartuu qodobka labaada fabradiisa koowaad maxkamaddu markay dhegeysatay dooda xafiiska xeer maalinta maxkamaddu markay dhegeysatay difaaca fareenka maxkamaddu markay akhrisatay dhammaan dukumentiyada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markay dhegeysatay firaalka eedeysanayaasha ay bixiyeen maxkamadda horteeda ayna ku qanacday maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah cali maxamuud cali cali maxamuud cilmi ina mako sagaal iyo toban jir ah waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ka tirsan al-shabaab cabdirisaaq maxmed sheekh axmed ina duniyo isaaq sideed iyo toban jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ka tirsan al-shabaab aadan maxamed nuur ina isniino aadan sideed sagaal iyo toban jir ah ka tirsan al-shabaab maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamaddu iskanaysa ayadaha qur-aanka suurat almaa'ida كما قال تعالى في محكمة كتابه العزيز إنما الإنسان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية هي قدس كل مثل قدس كل لبعض فرد سكوات إلا تقالك أرجع حسدا